halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
galab wanaagsan dhammaantiinba waa jimco kow iyo labaatanka bisha februari sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkuugu daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
horta waan ka xunnahay masiibada maanta halkaa ka dhacday maalin jimca oo dadku salaada ku jiraan wixii dhacay waa dhacay weli fiiradeedii baan ku jirnaa intii ku socotay allah u naxariisto inta ku dhibaatootay allah ha ka soo kiciyo sida ugu dhaqso badan waa kolonel cali xaamuud afhayeenka ciidamada amisom oo aanu ka waraysana weerarkii maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ee villa soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan weerarkaasi barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo warar kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dhowr qof ayaa ku dhintay weerar maanta ay rakubaysana ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo warramayaa inuu bad qaba islamarkaasina aanu waxba ka soo gaarin weerarkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka bilowday gaari laga soo buuxiyey waxaha qarxada kadibna ay rag hubaysane ay isku dayeen inay gudaha u galaan dhismaha sida aadka loo ilaaliyo ee madaxtooyada soomaaliya afheenka ciidamada amisom kolonel cali xamuud oo v o eda la hadlayay ayaa cambaariyey weerarkaasi
waxaase hubaala wixii la filanayey ma noqon oo ay ku fashilmeen isla markiiba daadashada caynkaasa waa laga daba yimid wixii weerarkaas soo qaadeen halkaa way ku qurbaxeen khasaaro iminka ahaan weli waa lagu jiraa hawsha kuwan hordhac ma sameynayo laakiin dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jiraa dad cibaadeysanaya iyo wakti aan masiibo intaa leeg lagu talagalin iyay dhaceen arrinkani marka dhibtu waa jirtaa laakiin wixii dhibaatadaasi geystay la maaganaa waa la waayeen siday doonayeen way noqon weyday kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada amisom korneel cali xaamud oo ka hadlaya weerarkii maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada soomaaliya sida aad warkaba ku maqlayseen weerarkaasi maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay dad dhowrihii ku dhinteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilliga weerarka dhacaya ku sugnaa madaxtooyada ayaa la xaqiijiyey inuu badqabo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o e da zaynab abuukar zaynab haye
waad mahadsan tahay falastiin sida horey ba aad u xustay in rag hubaysan oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey wati ayaa maanta isku qarxiyey mid kamid ah albaabka laga soo gala madaxtooyada gaar ahaan albaabka bari ee dhanka boondheere xigta si ay ugu sahlanaato inay u gudbaan gudaha madaxtooyada beetana wax yar kadib waxaa la maqlay rasaas xoogan iyadoo sidoo kalena ay xigtay laba qarax oo kale iyo uuro cirka isku shareertay warar qaarna waxay sheegayeen in raggaasi ay u sahlanaatay inay gudaha u galaan aqalka madaxtooyada hase ahaatee wasiirka amniga qaranka cabdikariim xuseen guuleed oo wax yar kadib markii ay xaaladdu degtay saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay inay fashiliyeen kooxaha weerarka soo qaaday qaarna ay dhinteen ay weerarka ku dileen kuwana ay gacanta ku dhigeen wuxuuna weerarka maanta ku micneeyey inuu ahaa mid dhicisooway oo aan laga gaarin ujeedooyinkii laga lahaa wuxuu sidoo kale sheegay inaanay jirin mas-uul ka tirsan dowladda oo waxyeelo goobta kasoo gaartay isagoo ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan oo aanay isgelinin in ay jiraan qalqal dhanka ammaanka
zaynab khasaaraha iyo dadka weerarkaasi ku dhintay wax faahfaahina ma kasoo baxeen
ilaa iyo iminka ma jira tiro rasmia oo la huba weerarka hase ahaatee waxaa jira inay jiraan dhimasho iyo dhaawac weerarkii maanta dhacay dadka ilaa iyo iminka la xusay oo weerarka maanta ku geeriyooday waxaa kamid ah maxamuud xirsi cabdulle indhacase oo isagu ahaa xogayaha joogtada ah xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa sidoo kale dadka la xusay inay ku geeriyoodeen ee la sheegay kamid ah nuur shirbow oo horey uu ahaa taliyo ku-xigeenkii ciidanka nabad sugidda dowladii kumeel gaarka ahayd iminkana ka tirsanaa saraakiisha dowladda waxaa sidoo kale jira dhaawacyo kala duwan iyo dhimasho ilaa iyo iminka aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah walow la arkayay meydad dibadda ama albaabka dambe goobta ay wax ka dhaceen ee yaalaan dowladuna ay sheegtay in goor dhow ay soo bandhigi doonto khasaaraha rasmiga iyo weerarka ciidamada ay ku dileen waxaa xusid mudan falastiin maadaama wax ay dhaceen inay aada u adag tahay in la ogaado tirada rasmiga ah dadka goobta maanta wax ku noqday hase ahaatee waxaa xusid mudan in xilliga ay wax dhacayeen inay ahayd xilli lagu guda jiray salaada khudbada jimcaha islamarkaana masaajidka aqalka madaxtooyada ay salaada ku tukanayeen dad fara badan oo isugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wasiiro siyaasiyiin dad magac iyo maamuus ku leh bulshada dhexdeeda iyo weliba saraakiil ka shaqeysa xafiisyada kala duwan ee dowladda waxaa la ii xaqiijiyey oo aan goordhow la hadlay xildhibaano kala duwan oo baarlamaanka oo kamid ahaa dadkii masaajidka salaada ku tukaday qaarkood waxay ii xaqiijiyeen in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen islamarkaana waxyaabaha soo gaaray inay ahayd dhalooyin ama miraayado kusoo daatay gudaha masjidka oo ay salaada ku tukanayeen waxaa sidoo kale dadka dhaawaca ee iminka la xusi karaa weerarka maanta ku dhaawacmayna kamid ah axmed saciid axmed weriye ka tirsan idaacadda radio kulmiye ee magaalada muqdisho oo isagu dhaawac culus soo gaaray siduu ii xaqiijiyay agaasimaha radio kulmiye abwaan guure oo aan la hadlay wuxuuna sheegay in weriyaha uu isku dayay xog dheeraad inuu ka helo si uu usoo gudbiyo qaraxa koowaad markuu dhacay kadibna uu goobta ku baxay oo isagu uu deganaa meel u dhow agagaarka sixtibe oo ah halka qaraxa koowaad uu ka dhacay kadibna uu haleelay qaraxii labaad waa mahadsan tahay zaynab sida zaynab aada noo sheegtaba xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir ayaa ka mida xildhibaanada dhaawacyada ay kasoo gaareen maanta qaraxi kadhacan kasoo dhaawaciisu aada u fudud yahay waxa uuna ku sugnaa masaajidka ku dhex yaalay madaxtooyada oo u muuqda inuu ahaa bartilmaameedka kooxaha weerarka soo qaaday xildhibaan bal nooga waran sidee wax ku gaareen
falastiney aniga hadda dhaawac la sheego oo gaaray ma jiro masaajid gudihiisaan ku jirnay qaraxii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay marka qaraxaas dhacay muraayadii masaajidka yaa maxaan ku dhahdaa qaarkooda qarxay qaraxii muraayadaha ayaa dad wax soo gaargaarsiiyey aniga ilaa hadda intaan indhahayga saaray nin xildhibaan oo axmed la yidhaahdo oo magaciisa axmed xaaji la iigu sheegay lugta ayay wax iga gaareen buu yidhi cid kale oo hadda aniga indhahayga saaray ama dhaawac ah ama dhibatay oo meesha aan ku arkay ma ay jirto sidee wax u dhaceen adiga adiga wax gaarsiiyey dadkan waxay ahaayeen muraayadaha masaajidkay ahaayeen sidee wax u dhaceen maxaa aragtay intii aad meesha ku jirta bal sawirna sii
anaga de masaajidkaan ku jirnay horta khudbadii koowaad ayaa socotay oo marka khadiibka wuxuu saarnaa markaa la dhegaysanayay markii ugu horreysay qarax aada u weyn ba meel aan naga fogeyn oo aan ku qiyaasayo wadadan ka baxda tiyaatarka ka baxda iyo inta udhaxaysa deerka madaxtooyada inta udhaxaysa aan ku qiyaasay inay aheedu qarax aada u weyn ka dhacay qaraxa kadibna xabado tiro badan oo isdhaafaya ayaa meesha ka dhacayay mar labaad haddana qarax kale ayaa meel un meelihii iyadeed aan ka fogeyn aan ku qiyaasay ka dhacay qaraxaas labaad ayaa gilgilay dhismaha masaajidka marka muraayadihii baa daatay qaarkood muraayadihii daatay dadka badankiis hadda dadka aan kugu sheegayo oo ninka hadda aan xildhibaanku aniga aan aqaano iyo nin kaloo rayd ahayo anigana aan garanayn oo isna gacan ka dhiigayo aan arkay adig dad ay ka mid yihiin muraayadahaas ay wax farfareen waan arkay laakiin xabadaha dhacayay iyo waa maqlaynay cid ku dhigatay iyo cid kaloo wax ku noqotay oo aniga aan arkay may jirto aniga inta aan ka ogahay wixii meesha ka dhacay waa intaas kadibna masaajidka waa kasoo baxnay dibadda oo dhinaca badaha mahan dhinaca kale ayaan marnay adiga muddo aan ku qiyaasay shan iyo toban ilaa labaatan daqiiqo ay xabadahaas meesha ka socdeen kadibna xabadihii way istaageen dib baan masaajidka ugu noqonay ciddii duhur tukanaysay iyo ciddii adiga meesha alaabii wax uun kaga soo tegatay oo ka qaadanaysay halkaas iyayna ku dhamaatay arrinta kadibna waa soo baxay aniga baawarkaygan soo qaat gurigaygan soo aaday xildhibaan waxaa jirta in madaxweynuhu inta badan salaada jimcaha uu masaajidkaasi ku dukan jiray oo halkaasi haddii aad hore adna ugu dukan jirto uu imaan jiray ma jooga madaxweynaha markaas
maya maya maya madaxweynaha ma uuna joogin xitaa cid kaleo madaxa oo hadda aan kuu sheego majo prime ministerka iyo waaba maqan yihiin waad ogtahay cid hadda wasiiro ama madaxoo ani aan garanaayo oo masaajidka markaas ku jirtay ma aysan jirin dad kaleo siyaasiyiin iyo masaraakiil iyo dad noocaas way ku jireen mafati laakiin
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir oo qadka telefoonka si toosi igu warramaya magaalada muqdisho waanu ka cudur daaranaynaa in qadka telefoonka uu naga go-ay xildhibaanka waxa uu nooga warramaya oo xildhibaanku uu ka mid ahaa dadkii maanta ku jiray xarunta madaxtooyada masaajid ku yaalay oo maanta weerar ay ku qaadeen kooxa hubaysan afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika kolonel cali xamuud ayaa isna wuxuu cambaariyey weerarkaasi maanta ka dhacay madaxtooyada magaalada muqdisho oo ay sheegteen inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab horta waan ka xunnahay masiibada maanta halkaa ka dhacday maalin jimca oo dadku salaada ku jiraan wixii dhacay waa dhacay weli fiiradeedii baan ku jirnaa intii ku socotay allah ha u naxariisto inta ku dhibaatootay allah ha ka soo kiciyo sida ugu dhaqso badan waxaase hubaala wixii la filanayay ma noqon oo ay ku fashilmeen isla markiiba gaadashada caynkaasa waa laga daba yimid wixii weerarkaas soo qaadayna halkaa way ku qurbaxeen maxaad inooga sheegi kartaa khasaare halkaasi ka dhashay labada dhinac khasaaro iminka ahaa weli waa lagu jiraa hawsha kuwa hordhac ma samaynayo laakiin dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jiraa dad cibaadaysanaya iyo wakti aan masiibo intaa leeg lagu talagalin iyay dhaceen arrinkani marka dhibtu waa jirtaa laakiin wixii dhibaatadaasi geystay la maaganaa waa la waayeen siday doonayeen way noqon weyday wixii nimankii halkaas soo galay dhowr iyo toban qof halkaa iminka waa la hayaa lafoogii wax isqarxiyey iyo wax rasaas lagu dilayba warar kale waxa ay sheegayaan dadka halkaasi wax ku noqday amaba ku dhaawacmay uu ku jiro diblomaasi u dhashay dalka djibuuti wararkaasi wax ma ka og tahay diblomacy djibuutia ma hayno laakiin niman safaaradda ka shaqaynayay oo halkaasi iyakuna ku cibaadaysanayay nimanka tagay kolonel alxamud waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan sida ay ku dhacday in xaruntii madaxtooyada oo ay ilaalinayaan ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamadii midooda africa ay sidaasi kusoo galaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo iyagu sheegtay weerarkaani
arrinkan dadkii sheegan jiray way sheegtaan laakiin arrinkan weli lama garanayo waxaa baadhis baa lagu jiraa waxaa si aad ogtihiinba guriga madaxtooyada soomaaliyeed waxa ka socda hawlo badan oo dhismo ah dhibteedii bay leedahay wakti naasib ahayna oo dadku ay inta badan salaada ku jireenna way u badnayd laakiin waxa weeyaan ammaanka sidii loo ilaalinayay waa lagu dadaalayaa sidii loogu dadaalayayna tani waxa keentay oo fududaysay baan u malaynayaa dhayalsi maaha hawl la dhayalsaday ilama aho waa albaabadii siday nidaamkii loo shaqaynayay waxbaa iska bedelay marka jismooyin badan ay meeshii ka socdeen taasina waa laga fiirsan doonaa hadii midda kale dadku waxa ay isweydiinayaan dhowaan dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom waxay ku dhawaaqeen inay weeraro ku qaadi doonaan kooxda al-shabaab dadka qaarkii waxa ay leeyihiin waxaa habboonaan lahayd in arrintaasi ay noqoto mid sir ah oo aynaan oo aan lasoo bandhigin in weerar la damacsan yahay marka taasi ma laga yaabaa inay ku dhiirigelinayso kooxaha aad dagaal kula jirtaan inay iyaguna idinkala hormaraan oo ay carqalado amaba ay arbushaad sameeyaan
arrinkaasi waa jiraa xukunka amisom iyo dowladda federaalka soomaaliyeed intuba waa ku dhaqaaqeen inaa hawlo guud lagu tala jiro taas lagama noqonayo waa arrin jiro weeyaan waa arrin naga go-an waa arrin halkii ilaahay yirahana uu nagu gaarsiin doono sidaan jecel nahayna u dhici doonta inana lagu khalkhaliyo amba niyada ciidanka amisom iyo dowladda federaalka lagu ju- kanisidaan khalkhalka caynkana lagaga horta yimaadana tu meesha wax u dhimaysa maaha dhibta meesha taalla waxa weeyaan danta soomaaliyeed ninkii ka shaqaynaya shacabka soomaaliyeed wuu nala arki doonaa waxaan jecel lahay haddii ilaahay yidhaaho soomaaliya shacabkeedu inuu ka fiirsado inuu ka fiirsado wixii jirana uu annagana soo gaadhsiiyo maanta hawl gabaabsi iyo itaalyari iyunbaa qaraxan iyo foolxumada intarkiisa yaa lagu dhibaataynaya shacabkii soomaaliyeed ubadkii soomaaliyeed hantida soomaaliyeed wal- danta soomaaliyeed markaa xaggay jirtaa ma xagga dawladday jirtaa mise cadaawahan magaca kala sheeganaya ee diinta islaamka n foolxumada intaa lagu geysanaya weerar masjid lagu qaado ma weerar islaameed baa ma islaam baa islaam ku qaado waa sidii sidan xaaladda magaalada muqdisho maalmahani waxaa muuqatay in qalqal uu ku yimid oo weeraro ay dhacayeen habeenkii madaafiic meelo laga soo tuurtuurayo marka arrimahaasi ma ku jiraan qorshihiina ah in howlgallada aad samaynaysaan aad diiradda saartaan in magaalada muqdisho lafahaanteeda amnigeeda si wanaagsan loo sugo Een, taasi shaki kuma jiro shaki kuma jiro ciidanku hadduu een, hawl ballaaris ee, ay ee, u u baxo een, nidaamka magaalooyinka sida muqdisho iyo magaalooyinka kale muhiimka nidaamkoogina iyakana waa laga shaqaynayaa Een, ballan bay noo tahay inaan aan sanadkani ka dhigno ee, sanad nabadeynta soomaaliyeed een, taariikhdeeda gala warar waxaa jira na soo gaarayay oo sheegaya in eh, maleeshiyaad fara badan oo al-shabaab ay muqdisho soo galayeen maalmahani wararkaasi ma haysaan Een, warku waa badan yahay laakiin fiirada een, ah, ciidamada amisom iyo een, eh, intelligence-ka soomaaliya intuba een, waxay jira way og yihiin sidii looga hortagayena way ku tabaabashay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika kolonel cali xaamud oo u warramayay daa'uud aweys oo jooga washington markana waxaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira xildhibaan salaad cali jeele oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya Een, xildhibaan salaad maanta xaruntii madaxtooyada la weeraray maalmahan weeraro kala duduwan ayaa qeybo ka mid a magaalada een, ka dhacay sidee xaalada maga- ammaanka magaalada ay u muujinaysaa weerarkii maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada
bismillaahi raxmaani raxiim horta aadaan idiin salaama inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadki horta ku geeriyooday ilaahay samir hanaga siiyo kuwa dhaawacana allaha bogsiiyo runtii dadku maalmahanba way la socdeen in ay fool fool ay jirto oo haddee shabaabku mataqaanaa waad og tahay Een, maalmahan waa foolaaya sidii loo sheegayo in weerar lagu qaadayo oo oo mataqaanaa dalka laga cirib tirayo markii lagu dhawaaqay dowladuna ay ku dhawaaqday midooda africa iyo caalamkuna ay ku dhawaaqeen waa foolanaya marka waa iska caddeed inuu si miir la-aana oo u dagaal tegayo arrintaasna mataqaanaa een, lagama taxadirin Een, in kasta oo cutubkii ama een, ilaaladii gaarka aheyd oo madaxweynuhu ay ay maanta mataqaanaa ay kaalintii looga baahnaa ay qaateen cadowgiina ay cardaaduqaha ka dhigeen haddana waxaa aada iyo aada u liitay een, mataqaanaa qoladii ammaanka guud ka shaqaynayay een, wax haba yaraatee kaalintoodii meesha maynan aalin hase ahaatee dadka soomaaliyeed hadda waa fahamsan yihiin argagixisadu inay foolanayso waktiga ugu dambeeyana ay ku jirto Een, daawada kululeysada la yidhaahna ay ku duran tahay oo maanta ay mataqaanaa aynan miir lahayn oo ay meel walba ku dhacayaan way og tahay ummadda soomaaliyeed marka wax hadda jawiga ee nabar la filaaya naxdinmo le waaye maxaa yeele waa u cadda ummadda Laakiin- soomaaliyeed waaye aragay ku noqotay laakiin xildhibaan waxaa sheegtay in ay la ogaa in shabaabku ay weerar qaadido haddii la ogaa maxay ku dhacday in maanta ay u suuro gasho in weerar intaasi la-eg ay qaadaan
runtii hadda waad og tahay een, een, dadka een, horey waa waa la og yahay ama madaxweynahana marar badan ayaa loo sheegay in dadka ammaanka guud haya inaynan professional lahayn horaa loo sheegay taas markii laga reebo hadda waxaad arki kartaa een, in maalmahan magaalada muqdisho ay kusoo badanayeen ku dhifo ka dhaqaaq oo markaas ay iyagu cid kasta oo ammaanka wax ka garanaysana ay ugu baaqaysa dawladda in arrintaasi laga soo jignaado haddana waxaa kuu muuqata in mataqaanaa qolada amniga guud haaya oo dawladda ugu xil saaran waa haddee qoladii horay ugu xil saarneed dawladii horena waa tii lagu dhaliila amniga haddana iyagii ayaa sii haya marka haddee arrintaas markii horeba way jirta dhaliisheedu runtii laakiin aada iyo aad ayaan mataqaanaa ugu mahad celinaynaa waxay arrintaanuna aheeday qarankii oo lagu sameeyey issationay aheeda oo ummadii soomaaliyeed in la niyad jebiyo oo oo dhibaato loo geystay aheeda tiina ilaalada madaxweynaha gaashaankaay u daruureen marka hadde waaye aragnimo na way u taha madaxda dawladday u tahay oo waxaan rajeynaynaa inay dirsi kale ay naqato oo wax u sheega inay naqato ayay alxamdulilaahi aan leenahay inkastoo dhibaato weyn nagu dhacday haddee mar walba waxay aheeda in lasoo sheego oo dagaalku haddii mar uu madaxtooyada imaanaa waxay kutusee marka inaan digtooni guud aynan jirin maxaa yeelay madaxtooyadu meehi ugu dambaysay oo qaranka dhumucdiisiiheed waaye marka dhumucdii qaranka marka la imaanayo haddee waxawaaye waxaa lagu imaan karaa markaas iidoo lasoo jabay aheyd in la yimaad maahina iidoon wax xabad oo ayna meel kale ka dhicin haddii iidi la yimiday waxaa muuqata marka meeshaas inay dhaliil weyn ka jirto oo aan la qari karin waa mahadsan tahay kaasi waxau ahaa xildhibaan salaad cali jeelle oo qadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa iigu warramayay qaraxa maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo ay jiraan ifafaalayaal dagaal markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday inay fulin doonto howlgallo militari oo ka dhana kooxda al-shabaab waraarayaasha v o a ayaa sheegaya in go-aankaasi dowladda ay gaartay kadib markii magaalada muqdisho si weyn ay ugu soo qulqulayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ayaannu maanta ku eegaynaa xaaladahaasi ka taagan dalka gaar ahaana caasimadda waxaa naga xasuusan ah in barnaamijkani la duubay wax yar uun ka hor inta aanu dhicin weerarka saaka lagu qaaday xarunta madaxtooyada wariyaheenna v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa soo jeedinaya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka isbuucan waxaan ku falanqaynaynaa barnaamijka xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey falal amni darro ayaa ka jira magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo falalkaasi amni darrona ay saameyn ku yeesheen dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho kooxaha al-shabaab ayaa la sheegayaa inay soo galeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho kuwaasi oo falal isugu jira qaraxyo iyo hoobiyayaal lagu soo tuuraya xaafadaha magaalada ka waday muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti iigu ah oo igala qeybgalaya doctor cabdishakuur sheekh xasan oo isagu ah guddoomiyaha xarunta waxbarashada iyo cilmi baarista soomaaliya iyo cabdulaahi maxamed cadow oo isagu ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo korneel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo isaguna ka mid ahaa saraakiishii ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan gudagalaynaa barnaamijka waxaa hadalka ku hormaray cornel cabdulaahi aadan xuseen ciro
adiga iyo aqoon-yahanka waa idin salaamahayaa iyo ummadda soomaaliyeed ama inta af soomaaliga ku hadasha oonan dhagaysanaysa markaan usoo noqonno muqdisho muqdisho iyo dariskeeda ayaan qabi karaa anugu gaar ahaan muqdisho amnigeeda saacadihii maalmi afariyo labaatankii saacoo ugu dambeeyey guddoomiyaashii degmooyinka qaarkood qayladhaan xoog leh ayay ku dhufteen oo ay sheegeen in shabaab uu soo galay deegaanadooda una baahan yihiin gurmad marka taasi waxaa la yidhi sadar muuqda su-aal uma baahna mar haddii qaar ka mid ah ee maamuladii degmooyinka ka jiray ee gobolka banaadir ay qireen in culays soo fuulay way jirtaa gaar ahaan marka la yidhaahdo jidka soddonka wixii ka rogan aad iyo aad laba nuuc bay isugu jiraan amni darrada ka jirta qaybushabaab bay ka timaadaa qaybna dad qowlaysata ah oo tuutihii ama boliiska ama milatariga ama ciidamada kala duwan qaatay baaba noloshii cariiri geliya bulshada waa mahadsantahay n korneel ciro n cadow maxaa muqdisho laga filan karaa n maalmaha soo socda maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey ay jireen falal ammaan daro bismiillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa walaalahey oo dooda ku wada jiro rofesor cabdishakuur iyo walaalkay korneyl cabdulaahi xise waxaan u malaynayaa sidii walaalahey horeba ugu sheegeen horta nolosha biniaadanka waxa ugu horeeya waa amni qofka markuu amni haysto iyo nabad uu haysto waxaan malaynayaa horumarka iyo waxa kale gadaal bay ka imaanayaan sidii walaalahey hadda u sheegeen amnigani doodo fara badan ayaa laga hadlay waa securitiga wadanka weye laakiin nabadaani mar bay burburtay xamar waxaan xasuusannaa mar ninka baadiyaha ka imaanayo tooreydu uu wato iyo garuunka uu wato inuu saldhig dhigi jiray maantana heer waxaan maraynaa xamar ay hubaysan tahay guri walbaba oo qoryo yaallaan fikriyo kala duwan iyo nidaamyo kala duwanee lagu kala adeegsanayay bulshada soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay awareness fara badan ah in amnigoodu ayaga ay gacantooda ku haystaan dowladdu iyo shicibka shicibkaa badan madaxda iyo shicibka shicibkaa badan marka amniga wuxuu ka imaanayaa lookaloo ka imaanayaa then markaasuu u gudbi karaa wax oo gobol ah ama wax sentraal ah marka dowladdu waxaa laga sugayaa inay amnigaas sidaasi iyo awareness ugu samayso bulshada soomaaliyeed doctor cabdishakuur maxaa laga filan karaa xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho waad mahadsan tahay nabadgelyadu waxay ka mid tahay aasaaska dowladnimo meel haddaysan nabad ka jirin howl kaloo la qaban kara ma jirto oo nabadda ayaa lagu caanamaalaa siday soomaalida horey u tiri sidaas darteed dalkeenna dhibaato fara badan oo nabadgelyo xumo ah ayuu soo maray weliba waxaa la dhihi karaa waxaa naga burburay sistamkii nabadgelyada ee horey noogu jiray taa ayaa waxay keentay in dib wax loo dhiso oo nabadgelyada in laga shaqeeyo marka nabadgelyadu waxay muhiim u tahay wax kastoo kaleo ay dowlad ama nidaam uu samaynayo meeshii hadday nabadgelyo xumo ka dhacdana wax kaloo la qaban kara maleh wax kaloo socon kara maleh korneel cirro warbaahinta caalamku waxay muddooyinkii ugu dambeeyey ka hadlayeen in shabaabku ay soo galeen magaalada muqdisho xaafadeheeda maxay samayn karaan haddii ay soo galeen magaalada muqdisho xaafadeheeda bismillaah horta waa mahadsan tahay waxaan rabnaa mar haddii aan ka hadlayno inaan looqaa amniga aanu ka hadlayno inaan madaxdii annagu ma ceebaynayno waxa ay ku wanaagsan yihiinna waa u sheegaynaa waxa ka dhimanna waanu u sheegaynaa say u dhammaystirtaan ay go-aan ugu qaataan marka runtii guddoomiye tarsan waan u hambalyaynaynaa waxaadna la socotaan in uu noqday guddoomiyihii ama duqii magaalo ugu horreeyey ee magaalada tan oo aan xooga kala haysan ka noqday nasiibkiisaa keena waxa uu abuuray oo ka mid ah midayntii istanbul iyo muqadisho oo dakhli iyo qurux ku soo saa'iday wuxuu dhiirigeliyey diyaasbaradii hadda wuxuu wadaa wacyigelin marka waxa weeye korneel ciro u soo laabo su-aashaada aan u soo noqdo intaa kadib waxaan rabnaa waxa ay samayn karaan shabaabku shabaabku horta waxa ay kugu soo weerarhayaan waa xayn xayn afka luuqadda ciidanka markaa idinkugu sheego waa inta shan u badan tahay xaymo fara badan bay iska dhigahayaan mararka qaar waxbay iska ridhayaan si ummaddii khalkhal u galo mararka qaar dad bay dilahayaan marka halkaas waxaa ka abuurmahaya amni darro magaalada muqdisho marka meelaha sida ay ugu kala xoog badan yihiin marka la fiiriyo derisada wadada maka almukarama wax badan kama samayn karaan inay baabuur qaraxa soo diraan mooye meesha wadnaha wixii ka rogan ilaa iyo ku tag magaalada degmooyinka teedsan dayniille hurwaa yaakshiid halkaa weeye xayn weerarka meesha ay ka wadaan oo saldhigyada ku weerarahayawaa tahay korneel ciira waa kusoo laabanayna ee cadow ma aaminsan tahay shabaabka inay falal ammaan darro ka samayn karaan gudaha magaalada muqdisho
walaalkay horta waa mahadsan yahay horta hadda waxaan u malaynaya xamar gudoomiyihiina waa waa runda tarsan hadda wuxuu qabanaya waa la ogyahay anugu hadda xamar saddex sana iyo bar baan joogaa waxaan xamar anagoo qurbaha ka imid dowladii farmaajo ayaan la imid xamar amniga xamarna markaas siduu u ahaa iyo maanta siduu yahay horta waa kaafi kala dheeri ma aha mid buuxo maaha ma ba ma taas waxa waxay u taallaa ummadda ku nool bulshada ku nool xamar meelaha wax ka dhacayaan ma meel gooban oo hadda ninka odaygaas u sheegay ayaa jirta mase xamar oo dhan baa amni darrada ka jirta sidaan ognahay jidkan oo hadda makal mukarama inta waagaan imaanayay iyo xamarweyne iyo degmadan waa berigunba ahayd horta med very secure ah waxba waxbay dhaamaan waxbaa socda waxa socdana waxaan rabnaa waxa weeye in dowladdana aan lagu mucaaradin fikirka uu noqdo fikir guud oo dadka aqoon-yahanada iyo saraakiisha hore sida walaalkay oo kale ah mid ay ka wada hadli karaan bablikana ay u noqdaan awareness si loo siiyo sababtoo mar walbaba waa in lagu dadaalaa war amniga yaa u baahan amniga waxaa u baahan kan maskiinkaa u baahan ninka madaxda oo qoriga wato oo labada cabdibile horey gadaal iska dhigayo ninkaa waa shaqsi weeye laakiin ummadda ummadda biniaadanka waxa lagu hogaamin karaa waa ummadaas soomaaliyeed oo intaasoo dhibaato ah soo martay oo years of civil war iyo siyaasado kala duwan oo lagu kala qaybiyey marka hore waa inuu shacibka soomaaliyeed ogaadaa inuu amniga asiga ee dan ugu jirto tan faamiligiisa ugu jirto tan saaxiibkiisa ugu jirto tan dariskiisa ugu jirto waa mahadsanta cabdow doctor cabdishakuur maadaama shabaabka ay soo galeen magaalada muqdisho sida warbaahinta caalamku ay baahiyeen maxaad isdhihi kartaa way samayn karaan horta shabaabku hadda awood weyn oo muqdisho dhibaato qabsasho ah ama xaafado inuu qabsado oo ka taliyo ah hadda suurtagal ma aha wax yaroo ku dhufo oo ka carara weeye waxa dagaalka meesha hadda haddana ma aysan soo gelin maxaa jira way joogeen waxyaaba waxaa jira la yidhaahdo af carbeedka lagu yidhahdo alkhaliya naa'ima waxyaaba la yidhahdaa jiro qofka in ayaamo meel iska joogo caadi iska dhigo markii dambe muddo kadibna howlo kale loo dirsado waxyaaba noocaasa waa ka jiray magaalada dowladda unbaa ayaa laga rabaa inay howl fara badan ka qabato laakiin hadda shabaab loogama baqayo magaaladan inuu dib u qabsado kornel cirro dowladda maxaa laga filan karaa dowladda horta waa su-aal fiican waa dowladda waxa weye horta waa waxaa dhibaato noqotay ninkii shabaabku ka hadla arrimahooda waa ridoobay yidhaahdeen waxaan rabnaa madaxda inaan xasuusino haddii aad xagga dowladda tala siisana shabaab buu la shaqeeyaabaa lagu leeyahay marka horta dadka yagaan doonahayaa oo aqoon-yahankaa isku yimid oo doodahaya ayaan darradaasaa haysata yacnii in madaxweynihii dalku uu ku dhawaaqo marka waxa kan aan ka hadlaynaa waa sixitaan markaan sixitaankii sheegno in jawaabtaas nala siiyo horta naba qabato waana codsanaynaa madaxdu inay u turaan dadka aqoon-yahanka ah waxa loo sheegayana waa wax lagu saxayo su-aashu waa xagga dowladda maxaa laga filahaya dowladda waxaa laga filahayaa dadkan mas-uuliyaddeedu ayagay saaranta ma qanciso bulshada reer banaadir hadda banaadir iyo ama ex banaadir labadii shabeelle iyo banaadir bulshadii ku nool oo ah dalka soomaaliyeed meelihii ugu muhiimsanaa ka mid a ma qanciso amni darro iyo habeen walba qarax iyo dad la dilo istaafyo isxabadeeya wax qanciya maaha horta waxa weeye dowladdu awood iskugufaanka tirada badan oo aan dhowr mar sheegnay oo dhexdooda ka jira ha joojiyeen ninka mas-uulka waxaa ku filan saddex boliisa saddex boliisaa ku filan baabuurtan tirada badan oo laysdabadhigahayo shacabku argagaxayba kasii qaadahayan marka waxaan ka rabnaa horta kow ayagu inay saxaan qodobka labaad ee inay ciidamadooda si saxa u baraan nidaamka qaabkay bulshada ula dhaqmi lahayn hadda bulshadu degmooyinka qaar cadowweyba u yaqaanaanba sababtoo maba u arxanfalahayaanba loomaba diyaarinba marka dowladda wax badan baa u yaalle allaha la garabgalo dowladdu maxaa laga filan karaa
dowladda horta marka hore shabaabka macnaheedu waxa weeye waa koox abuurantay waa kooxdaasi meeshay ka abuurantay iyo waa sheeko dheer oo hadda aanan doodaan aan qusaynin waa laakiin markuu cadow abuurmo soomaaliya mar walba waxaa lihi jiray ilaa iyo the last five six years dowladda waxaa cadow ku ah koox la yihahdo al-shabaab that means waxa waaye dowlad iyo koox ka soo horjeedo marka waxaa jira theory ah war haddii ay dowlad ama laba gruub ay iska soo horjeedaan labadaas gruub si unbaa loo kala adkaan karaa ana waa fikirkayga raqiiska in kooxdaasi la ciribtiro gebigeed haddii mana aha dagaal oo foolka foole maaha siduu rofesorku u sheegay dagaal oo guryala weerfeer ah oo doorta door ah iyo qarax iyo terror iyo waxaayo waxaana wax ay bilaawdeen waxa weeye labadii kun iyo kowdii markii labadii saro dhaadheera oo new york lagu qarxiyey maraykanka wixii ka dambeeyey ayaa terrorism wax la yidhaha soo baxay kolley waa politics kaloo meesha yaallowa laakiin anugu soomaali ahaana waxa aan la yaabanaan la fajacsanahay soomaaliya somalilan iyo puntland dhibka maanta ka jiro oo ama shabaab ay ku hayso iyo sida ay koonfur ugu hayso waa kaaf iyo kala dheerowa koonfur sababta ay ugu badnaatay shabaab oo aan shabaabkan gaari laha galgaduud iyo wixii xagga ka cigo oo shabaabka ku xindaabaysan yahay keliya hiiraan iyo waxa hoos ka soo cigo taa naftirkeed waxa waye bulshada waa inay ogaataa ma kuwaana jilacsan may waxaan u malaynayaa somalilan iyo puntland waxa ay ku dhisan tahay waa shicibkooda ayaa ogaaday waxa ay dowladnimo tahay marka bulshada soomaaliyeed oo ku nool koonfur dowladdan waxaa laga rabaa facilitationkaas iyo awareness oo public iyo hadda raadiyaha s n t v wax hadda ay ka bilaabayaan iyo ragga aqoon-yahanada halkan fadhiyo kuwa maanta halkan ka dhagaysanaya labadaba in meel looga soo wada jeesto cadowga soomaaliya uu leeyahay waa mahadsantaha cadow doctor cabdishakuur mar haddii shabaabku ay muqdisho soo galeen xaafadaheeda dowladdana ay u hanjabayso inay shabaabka la dagaalamayso soo ma muuqanaysa inaan dagaal la horeyn taa su-aal kama taagna dadku waxay dareemeen hadda in nabadgelyadu ay soo jilacday asbaabo badanoo jiro awgeed dowladdii dadka ay u xil saaratay inay howshaa qabatana waxaa looga fadhiyaa inay howshaa dardargeliso oo dowladdan cusub oo hadda lasoo magacaabay ay wax badan securitka ka qabato securitka dowlad keliya ma sugi karto waxaa weeye shacabkaas hadduusan dowladdii la shaqaynin mushkiladda waxay keenaysaa inuusan securitka meeshii laga filaayaba uusan jirin oo waxaa sahlaya waxaa weeye shacabka weeye dadkan gorillaha samaynayo shacabka shacab bay ku dhex dhuumanayaan shacabkaas haddii dowladdu uusan kalsooni weyn ku qabin waxaa lama huraana in mar waliba uu farajil yahay securitka marka dowladda securitkeeda iyo ciidamadeedii ha howlgashato ciidamo fara badanoo afrikaana ayaa dalka jooga waxaa ku habboon dowladda inay ka xorayso meelahan dhowdhow ay caasimadda u dhowow dhan inay xorayso weeye hadda lower shabeelle ayaa u soo dhow aan afgooyi markaad iyo iyo awdhiigla aad daaftid xuduudahaasoo dhan shabaabba ayaa hayso dowladda waxaa laga rabaa liberation xoog leh horta inay gasho intaysan howl kalaba aysan qaban waa mahadsantahay doctor cabdishakuur korneel ciro mar haddii shabaabkii ay soo galeen xaafadaha magaalada muqdisho dowladdina ay u hanjabayso shabaabkii oo ay leedahay waxaan ka saaraynaa magaalada sow ma muuqanayso inaan dagaal la horeyn
horta waa mahadsan tahay sida walaalahay uga jawaabeen anugu kama fogi horta dagaal ma hurto weeye dagaalkuna waxaa la rabaa laba dhinac baa ishaya labada dhinacoo ishaya dhinacan dowladdan anagu xignaa dagaal aan qorshaysnayn oo plan a plan b plan c plan d yacnii qorshaha koowaad labaad saddexaad afraad loo samayn haddii lagu dhaqaaqo waxaa ka imaan ka imaanaya waxaa hadda ka imaanaya horey waa u sheegay wasaaraddii gaashaandhigga howlgala la leeyahay ayadii ciidankii dhulkiibay tegahayaan wasaaradihii la rabay inay bulshada la wareegaan deegaanka ma aadahayaan balambiga waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo wada jira cadaaladii milatarigu markay cagta mariyaan saddexdaasaa tegahaya dhulkiiba waxay la saldhigiyadii degmooyinkii xabsiyadiibay la wareegahayaan si wasaaradihii horumarinta adeega bulshadaa tegahaya halka badanaa ay ka qurunto waxay tahay wasaaraddii maaliyaddaba waxaaba loo aqoonsan yahay in layska duulo gacanta la hoorsado waxaa la rabaa inay la socdaan wasaaradaha adeega bulshada oo wasaaradda maaliyadduna ay shaqadeydii dakhli aruurinta ka qabsato deegaanka si aan askarigu uusan u helin jaanis bannaan oo uu isbaara ku dhigto waa mahadsantahay kornel ciro hay cadow war waddan dhan dowlad dhexa oo jirta ayaa horta baaba'day markay baaba'day waxaa la baabiyey infrastructureka oo dowladda institutionadii dowladda macnaha habba adduunyadu waxaawaaye qaab baa laysku maamulaa qaabkan waxaa weye hoosba ka soo bilowda ilaa iyo kor laakiin haddiiba hoostii iyo guriga asaaskiiba hadduusan jirin anaa waxa wey sidii kor lagu tago aad bay u adag tahay amnigan hadda aan ka hadlayno warun weye nimankani wiilkan soomaaliyeed oo miskiinka ah sababta adii lagaaga wadanayo oo meel kale loo geynayo oo mabrewinwich loogu samaynayo waxa keenay horta waa in laga fikiraa marka hore waay waxaan maxaa ku dhaliyay ninkan wax walba ha ka dambeeyaan siduu hadduu u sheegi wey walaalkeen dowladdan dowladda dhexe wey laakiin dowladda cabaana waaye weli lugaheeda kumay istaagin waxeedan dhanba waxaad wixii ku soo aruurtay in la yidhaahdo new deal iyo halkaa iyo westrankan iyo siyaasadda laga leeyahay war siyaasadda gudaha maana horta soomaalidu waxa weeye problemku nuugu weynu na haysto waxa weeye inaan allaha subxaana allahu tacaala aamino wadankan saddexda kun iyo saddexda boqolo kilomitir oo bad ah iyo intaasoo webigaas wabay shabeelle iyo iyo hadda federaalkan lagu wada waasho oo nin walba raba inuu madax ka noqdo war wadankii waa qaawan yahay dhulkii lama degano dhulkii ha lagu laabto cuntadan iyo securitygan iyo warta adiga isa soo saar dadkiina wax tus iyo fafaalo tus dadka shaqaynayo daacadda ka tahayna adeegso taasaan qabaa aniga in looga bixi karo
dhegaystayaal haddii aad haatan nagu soo biirteen waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isbuucan aan ku falanqeynayno xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho inta aan ku laaban barnaamijka markan nala dhagaysta qaar ka mid ah fikradaha dhagaystayaasha magaalada muqdisho
magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud cabdulaahi xasan oo jooga magaalada muqdisho wallaahi niihow waddanka muddaan ka maqnaa markaan hadda ku soo noqdayna adigu labadii asbuucee lasoo dhaafay magaalada muqdisho aad bay xaaladeedu u xun tahay waxa weeye waxaanna wax aannu aragnay oo maqalnayna ma aha sbeshali xaafadan xamarweyne waxaa isaga soo dhacaya madaafiic maataa degan dad baa degan rayida oo shicib ah marka annagu ma naqaano dowladdiina halkaanay fadhidaa madaxtooyaday fadhidaa dee wax wax qabanaya iyo wax amisomtii waa joogtaa dadkii waa wada joogaan hadda sidee xal loo helaa marka dhibaatada ay keeni kartaa waa badan tahay waxyaabo badan ayaa dadkii caruurtii haddada tan aan kula hadlaya waad maqlaysaa waxa dhacaya waxa weeye waxani farahay ka baxeen marka adduunweynaha iyo adduunkao dhan waxaan ogaysiinaynaa inaynan meeshani nabad ahayn oo ay international community ay yimaadaan ay arkaan waxa dhacaya waxa socda yacni dadkii waa qaxayaan maalin kasta waa baxayaan magaaladii nabad ma aha xabaddu waa dhacaysaa marka waxa weeye waxyaabo macquul aan ahayn ayaa socda bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa qadiijo faarax warsame oo joogta magaalada muqdisho taasuu cidna weydiin ugagama baahno haddeeraad u jeeddaa inay madaxtooyadii dhexdeedii ka onkoday bal xaafado kale iska dhaaf oo rayad joogo oo dad kale joogo oo mabaadii kale iyo wax walba haba jiraane waxaad u jeeddaa madaxtooyo saakay inay ka daranayso baashii oo labada gees ka soo gashay waxaad i weydiiyey waaba hoogtay aan kuuri tano hadda habeen hore markii hobyaha la bilaabay ilaahay wuxuu ugu ogyaa cunuga iga suuxay oo si dhaba u suuxay waxaa loo baahan yahay sidaan in la isu dhaamo waroy waxaan waa siyaasado qarxsoonaan u maleeyey sida in la isu dhaamo oo waxa mas-uuliyadda la qaaday laga dhabeeyo oo aan annaga xabadaha nugula harqin saacaddan dowladda federaalka waxaan ujeediha in ay dadka kasbadaan dadka ka cararaya kasasaya markay u jeedaan iyaga iyo tuutahooda dadka ha kasbadaan aniga waa daahir maxamed hirshe kuna nool magaalada muqdisho waxaan u arkaa ammaanka muqdisho inuusan hadda ahayn sidii loo baahnaa waana sababaynayaa waxa weeye dowladda hadda jirta iyo shacabka soomaaliyeed wax iskaashi ah iyo wax isku xirnaana ma lahan kumana xirna dowladdu haddii aysan shacabkeeda ku xirnayn xiriir wanaagsan la lahayn amni ma sugi karto marka waxaan leenahay ha loo diro amniga dadka khibradda u leh aqoontan u leh ama isdhexgalka bulshada iyo regulation wanaagsan dad kale ayaan leeh saasaan soo jeedinay ammaandarrada magaalada muqdisho ka jira waxay ku xambaartay haweenka carruurta waxgaradka odayaasha masaakiinta iyo qaxootiga waxay ku xambaartay walwal aan horay u soo marin muddooyinkan dambe iyo argagax ayay ku nool yihiin waxaana mas-uuliyadaas qaadahay dowladda soomaaliya magacaygu waa cabdisaaq siciid mataan oo magaalada muqdisho ku nool amnigu farihiibuu ka baxay gebi ahaanba waa lumay shiritaan ahaan iyo nidaam ahaanba wau lumay cid hadda xukunta lama yaqaan gebi ahaan magaalada farahay ka baxday waxaa caddayn u ah waxa dhacaya oo hortayada ka dhacaya oo magaaladii ka dhacaya qofkii halkaas lagu dilay dembiilihii baan la qabanayn qofkii wax dhacayay baan la qabanayn qofkii wax hadhayay baan la qabanayn dowladnimaduna waa in intaa la qabtaayo dadku ammaan helaa marka sidaasay faraha uga baxa qaraxyada magaalada ka dhacaya waa nidaamkiioo faraha ka baxay weye meel qarax ka dhacay miyaa lagu noolaanaya muuse jaamac cabshir weeye walaalmo waxaan joogaa ku noolahay magaalada muqdisho ammaankii magaalada muqdisho farihiibuu ka baxay waxaana caddayn u ah een, madaxtooyada irid- iridkoodu maanta qaraxyadu ay ka dhacayaan laysku laynayo marka boqolkiiba siddeetan magaalada muqdisho ammaan kama jiro xaafadda huruwaa waxaa haysta een, shabaabkii xalay baar bulsho een, waxaa seexiyey shabaabkii oo soo galayoo xaloo dhan ka telinayay hoobiyayaal baa dhaca habeen kasta iyo maalin kasta shir cabdi cali baa la yidhaahdaa waxaan ku sugan dhallinyarada waxaan ka mid ahay magaalada muqdisho joogta ammaanka magaalada muqdisho waxaan is dhihi karaa anugu waa boqolkiiba siddeetan baan dhihi karaa ammaan xumada magaalada muqdisho sababtoo ay tahay hurowaa suuqa xoolaha towfiiq dayniile habeen hore iyo xalay iyo dagaallaa ka socday ilaa baar bulsho maanta oo jamco ay tahayna bishuna ay tahay koob iyo labaatanna aagaarka magaalada madaxtooyada wardhiigle dagaal baa ka socda iyo qarax wax loola jeedana ma garanayno annagu hawshaas marka dowladda waxaan leenahay inay waxaa weeye ay wuxuun soo bandhigtaan rajaynayna inay wuxuun soo bandhigtaan rajaynayna in xaaladda ammaan magaalada muqdisho ay wax ka- ay wax ka qabato magacaygu waa farxaan cabdinaasir baa la yidhaahdaa een, ku nool magaalada muqdisho magaalada ammaankeedu faruhu ka baxay labadii biloodoo ugu dambaysay hadda wax ammaana oo la isku hallayn karo kama jiraan meel walba xawgiyaal baa ka dhaca habeenkii bumbooyin baa la tuuraa haddeer dagaallo iyo xabado iyo qaraxyaa socda wax ammaana oo la isku hallayn karo iyo ilihii ammaankuna wax shaqaynaya lama dadkii waxay ku leeyihiin meelaan u qaxno iyo meelaan hadda u cararno ma garanayno dadkii waa la qaxayaa dameeraha lagu qaxayaa gaargacmaa lagu qaxayaa hoobiyaal baa meel walba ka dhacaya qaraxyaa ka dhacaya ammaan la isku hallayn kara kama jiro magaalada magacaygu ah maxamed cabdikariim ashkir oo jooga magaalada muqdisho waxay ila tahay xasan kaafi oo maxamar waxa ka dhacay sami maahido qof weyn oo nin oday- nin odayana waa ta- waxa ka dhacay hadda saacadda saad i waraysanaysa dhagahaagana waa ku maqlaysa waana la socotaa amniga magaalada sida uu halaabay qof walba waa arkaa insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa laakiin xamar inay noqoto meel fiican oo wanaagsan ma fiicnayn wax fiican maahayn waxa dhacaya habeenadan iyo saacaddaas hadda salaada jimcaha la galahayay wixii dhacay wax- wax fiican maahayn wax ka dhacaya xamar in amniga la adkeeyo in dadaal badan la sameeyo in juhdi badan la geliyo waxay ila tahay arrintu saas in laga bedela hadda ay dowladdu wax ka bedesho maxamed cabdi baa la yidhahdaa jooga muqdisho wallaahi ah, markaan marka darano badan oo ka xun waa soo marnay haddana waxa dhacaya waad arkaysaa baan ku hir- ma- ma garanaysaa Een, waxaan dhihi lahaa suugan ahaan kugu sheegaa waxaa ruxay dunida nabadana rakii raar sare ku xiray dagalkana rujiyey oo raaska gubay dadna kala raray rixin wada dhashow kala raaga yidhi naf ka dhigay raqiis rajadiina quus reer hebel miya damariiayo weli dheyri raba iyo raad qabiil mise rifalkiyo hubka reer galbeed noo soo raro isku rogan la yidhi mise waa ra'yiga lagu raacsan yahay rabbi nimaan noqon ragna wuxuu ogeyn intaasaan ku dheelahaa aniga doctor cabdishakuur een, gobollada koonfurta qaarkood waxaa soo gala ciidamada ethoobiya een, shabaabka haddii ay kasoo baxaan magaalooyinka ay haystaan iyo deegaanada ee, sidoo kale ay gacanta ku hayaan soo suurtagal maaha in muqdisho ay ku soo aruuraan oo muqdishona ay ka bilaabaan falal amniga liddi ku ah
muqdisho horta ee, muqdishadii hore ma aha ee ay sida fudud ee, lagu soo geli jiray muqdisho hadda ee, amnigeeda wax badan fara badan baa laga qabtay inta ay dowladuhu ay- ay u kala dambeeyeen Ee, ciidan badanna way waa- dalku hadda waa yeeshay ciidamada xoogaa waxaa lagu dhaliilayaa uun dowladdii oon ciidamadeedii biilan karin oon dishibliinkoodii iyo tababarkeedii koodii so- la soomaaliyeynin oo dadkoodii soomaaliyeed ayaga laysbarin askari baahan ayaa mushkiladu keentay mooye hadda haddii gobollada kale ay ka soo baxaan muqdisho aniga ilama aha in ay iyaduna yani meel fudud ay tahay laakiin waxaa loo baahan yahay dowladda istaraatiijiyadeeda ee- ee ammaanka inay wax ka bedesho oo fadhigii ee, labadan sano lasoo dhaafay hadda waxaa laisleeyahay aad baa hadda dhaliil fara badan u jirtaa dowladdii hadda ee, dowlad cusubaa hadda la magacaabay curdana isqabqabsiga faraha badan leh ma fiicna wixii job description-kooda ha la kala saaro marka muqdisho meel sahlan ma aha oo oo haddii gobollada uu shabaabka ka soo baxo waa dhici karta inay dadka isku dheehaan waa waa waa waa arrin ay istaraatiijiyooyinkooda ka mida weeye waxaa weeye in dadweynaha la isku soo daro wixii la- la la qabtana xabsiga reer reer ahaan loogu soo daayo sidii horeyba u dhacday markaa kadibna qofkan shaqadiisii uu ku laabto taa waa dhici kartaa inay inay samaysato laakiin muqdisho ma sahlana haddii gobollada kale ay ka soo baxaanna muqdisho ma filaya aniga waxaan ahayn garilow warkaas iyo iyo dhudhuumashadaas waxaan ahayn inay ka- inay ka samayn karaan hay cornel ciro shabaabka haddii deegaanada ay haystaan ay culeys u kasoo koro oo ay kasoo baxaan soo suurtagal ma aha in muqdisho ay soo galaan oo falal amni darro ay muqdisho ka bilaabaan meel markaad culays ka soo saarto cadowgaada inaad xajisato goobihii adigu ahaysa waaba istaraatiijiyo qaacido ciidan waa marka dowladda waxaa laga rabaa inay xajisato meelaha ay hayso waxyaalaha xadgudubka bulsh- bulshadoodu ay ka cabanayso ee xagga amniga ana ay daaweyso saxdo marka ee, laasum ninkii u aaminsanaa ee qalbiyan shabaabnimada aaminsanaa ma ka tegahayo waa ku dhimanahaya oo dhibka waa wadahaya laakiin waxaan filahayaa inta ee, bulshada caadiga oo shaqa maal nolol maalmeedku ka galay ee, dabcan way isbedeli doontaa laakiin waxaan hari doonin midka qalbiyan aaminsan marka dowladdaa laga rabaa waxaa- waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo dowladdaanu kuma imaan ee, cod bulsho waxay waa la magacaabay dhaqan baa magacaabay waxaad ka garanaysaa daciifnimada dowladda waxaa muujinaya odayaashii dhaqanka oo ayaga magacaabay meeshaa looga tegay imisaa la dilay soo waajibkooda koobaad ma ahayn marka cuqubada odayaashaas ay ka galayaan oo sababtooda ay kursigaas ku noqdeen oo ay dowladnimada ku yeesheen ayaga laftigooda ha fiiriyeen intaasaan ku talin lahaa cadow een, xaafadaha muqdisho qaarkood ee, shabaabaa soo galay muddooyinkii ugu dambeeyey falal ammaan darro ka waday dowladdu maxay ka qaban kartaa een, shabaabka soo galay muqdisho waxaan uma leynayaa si walaalkay profesorka iyo korneelka hadda ay u sheegeen dowladda hadda dowlad curdun ah waaye dowladdan dowlad baa ka horreysay dowladdaas waxay ahayd mid gaa oo yar macnaha toban wasaaradood keliya hadda waxaad moodaa dowladdii inay shan iyo labaatan wasaaradood gaartay shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen shan wasiiro dowla waxaad moodaa xoogaha marka decentralize inuu ku dhacay awal waxay ahayd madaxweynaha xafiiskiisa iyo ra-iisul wasaaraha oo keliya okay haddu sheekadu waa isbedeshay waxbaa socdaa la yidhi ciidamada soo galay etoobiyaana ciidamadii amsan xoogaa waa la soo kordhiyey waxaa la yidhi howlgallaa bilaabanayo waa okay wey siduu korneelku sheegay anigu kolley taa khibrad military ah uma leehi laakiin siyaasad ahaana waa inay kuu ballaangaraysan tahay nabadda aad sugaysid iyo meesha aad ka sugaysid iyo goobta aad qabsanaysid siduu korneelku sheegay in mid adiga ku adag noqoto hadda xamar dhibka waa jirtaa degmooyin hadda laga laga dhawaajin dhibku ku badan yahay sababta keentayna waa in aan ogaanaa siduu u sheegay walaalkay waxa waaye security-gani hadda la kala qaaday amniga iyo arrimaha gudaha oo isleh dad fahmi karo oo ka shaqayn karan ay yihiin labadoodaba iyo in gaashaandhig aasna nin hadda runtii u ah khibrad u leh waxaan amnigan kasoo shaqeeyey marna horena u ahaa taliyihii nabad sugidda soomaaliyeed ahaa marka tiimkaas waxaa la rabaa tiimkaas waa shakhsiyaad waaye shakhsiyaadkaas inay wada tashiyo fara badan yeeshaan ayaga iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaarihii kadibna madaxweynihii u gudbiyaan la yidhahdo war haye dadku shicibka haddaysan taladaani wax ku lahayn oo taladaani meesha u socoto ileen public waa ummadaani waa tegaysaa maanta wasiirtahay beriyaa madaxweyne noqonaysaa ma waxaasoo dhan waa baxayaan laakiin systemka system baa wax system baa wax lagu kala qaataa shalay wixii dhacay inay berita dhicinaan rabnaa oo ummadda soomaaliyeed ay ka soo qayb galaan siyaasaddan saan loogu wada waa maasanta cadow markana aan siiyo doctor cabdishakuur waa sida loo sheegay weeye ee, securityka een, dalka horta eh, dowladdiisu waxaa ku habboon inay isku tashato oy aragti dheer oo mustaqbal u yeelato securityka dalkan oo ciidamadan la dhisaayo dalkan ciidamadan kale ma sii joogayaan afrikaanka ah ama dal kale waa inaan mar waliba cooperationka adduunyada loo fahmin in adduunyada mar waliba adiga kuu taagnaanayso adiga wax ku siinayso dhismaha ciidan professional ah oo military ah iyo ciidan booliis oo professional ah iyo ciidan security ah oo professional ah inay ku talagalaan weeye istaraatiijiyada dheer ee ee securityka dalka hadda inta ee, howlaha hadda lagu jiro dalal kale ayaa na caawinaya ee, lacag baa lagu bixinayaa lacag ma samayso dowladdu hadda oo waxaa weeye meeshii la qabtaba balcaddan iyo iyo iyo hadda afgooye ayaa magaalada ugu soo sokeeya ee wax maamul weynoo macno laho dowladdu ay- ay aad u kontaroosho ka jira male jidadka waxaa la iska soo dhiganaya isbaarooyin taas waxay ku tusaysaa sida hore loo sheegay meelihii dowladda ay xoreyso hadda waxaa la leeyahay eh, waxaa la qaadaya kambeyn aad u weyn meelihii iyo gobolladii la xoreeya ayaa waxaa ka dhici doona vacuum inuu soo galo oo aan maamulkii iyo adeegii iyo howlihii la rabayna dowladda markiiba aysan ku dhaqaaqin securityka keliya ma aha askari qori loo dhiibay oo irid la fariisiiyey security wuxuu ku imaan karaa dadkii oo la- la- la- aad wax looga sheego dadka iyo meelihii la xoreeyo oo hadda magaalada muqdisho waa xor Muddo- go- degmooyinkooda dhanna waxaa hoos yimaadaan ee gobolka banaadir haddana waxaad arkaysaa qeybo iyada ka mid ahon dowladdiiba ay ay ka soo noqotay oo oo guddoomiyihii qaylinaya uu leeyahay waxaa naloo soo dirooy waa ku rafaadnay meeshoy maxaa keenay waxaa la rabay meelo ka fogfog degmooyinka soo xigoo la qabtay oo dhan ay dhexdaan aysan wax kaleba ku jirin in dowladda waxaan ahayn waa tahay corneel ciro wada shaqayn intee leeg ayaa ka dhexaysa shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada dowladda bismillaah ee, waa su-aal fiican habdhaqanka dowladihii kumeelgaarka ahayd laga bartay iyo midda tan oo ayadoo sanad dhisneed isqabsatay laga bartay wax ka dhaxeeya oo xiriir qumanhu ma jiro taana waxaa ka dareemaysaa nidaamka yacni in la soo qaban waayo afar qof ama shan qof ama saddex qof oo bastoolada wadata shacabku way arkahayaan marka hay-adaha mas-uuliyaddaas iska leh ee bulshada u xilsaarayd baan sidii la rabay xiriir ula samayn kadaalika ma ahan malaa'ig maamulku waxyi kuma soo dego bulshadooda ayay eh, ayay wax ku yihiin bulshada laftigoodu hadday maamulka wax ka qaldan yihiin inay u sheegaanay ahayd Eh, dowladduna ay u abuurto ama madaxduna u abuuraan nidaam ay bulshadu wax ku soo gaarsiin karto waxyaalaha ugu daran waxa weye bulshadii markay aragta dhibka qofkii ugu yaraan waxaa laleeyahay kaala markhaati ku fur war nin naftii usoo dhigto madaxa ku jebinaya haddaad maxkamad u tagto yacni waa dhibaato dadkii kusoo noqonaya amniguna siduu yahay waa la soconna iyo xaaladda magaalada marka in la abuuro jawi aan saamayn dambe bulshada kusoo celinayn oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda iyo bulshada haddow wada shaqayn intee leeg ayaa ka dhexaysa ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale shacabka wallaahi n marka la leeyahy ciidamada dowladda federaalka dadminis waxa weeye soomaaliya kii imbigati waxay soo qaadatay siyaasadan ah federaalism federaal marka waa maxay waa gobol isku tegay oo samaystay central government ciidan qaran horta ciidan markii lahada waa inuu qaran ahaada waa national waa wax ka dhexayn karo ciidanka xamar jawaaranka waa inuu hargeysa joogi karaa puntlandna joogi karaa marka waa sheeko dheer oo hadda waqti fara badan iyo jundi fara badan u baahan wey adduunyada federaalka dow- dowladaha noqday waxa weeye state walbaba inuu u banaan inuu u madax bannaan yahay wixii loo kala ah iyo wixii state police ah midda federaalka ahna waa mid dowladdaasoo dhan ay ka dhexayso u malayn mayna taa haddii inaan hayso haddaan runta isku sheegayno wey marka waxaa jirto federalismka macnihiisa ayaa sii noqon doona marka in ummaddii soomaaliyeed oo laba gobol ahayd labadaas goboloo isku tegayo calan samaystay oo soomaaliya shan ahayd war shantiiba iska daaya hadda waxaa la rabaa in toban loosii kala qaybiyo marka marka federalismkan iyo booliiskan iyo militarigan iyo systemkan oo dhan waxa waaye dib u eegis buu rabaa dastuurkani waa kumeelgaar weeye waxa dani ugu jirta soomaaliya inay tahay in kale lama ogo siddeed boqol oo oday baa meel isugu soo xareeyey waxbaa la soo dhisay xaggee loo socdaa weeye haddana dowladdaani mandatetka ay haysato waa labada kun iyo lix iyo toban time iskakin waqtiga waa socdaa waqtiga socda marka labadan sano oo soo hartay waxaa loo baahan yahay sidaasoo kale in loo kala caddeeyo war state federaalkii caawi war kii localkii caawi war kii qarankii caawi wixii waxaad moodaa hadda inay isdhexyaacsan yihiin guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkan waxaanu uga hadalnay xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho waxaana igala qaybgalay barnaamijka gudoomiyaha xarunta waxbarashada iyo cilmi baarista soomaaliyeed doctor cabdishakuur sheekh xasan iyo cabdulaahi maxamed caddo oo isagu ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo corneel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo isaguna ka mid ahaa saraakiisha ciidamadii hore ee xoogga dalka soomaaliyeed tan iyo barnaamij ka lamid ah inta aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
idaacaddeenna galbanimona intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayn doonaa inta aan caawa todobada fiidnimo kulmi doonno waa ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed imaano oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.